halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a famiyada geeska africa iyo internetka v o a somaly com
fidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa xad saddexda bisha julaay sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo maxamed cabdi
qodobadan barnaamijka fiidnimo idinku haynana waxaa dhegaystayaal ka mida magaalada bakhdad oo in ka badan sagaashan qof ay ku dhinteen qaraxyo kala gaar ah oo magaaladaasi maanta ka dhacay kenya oo soomaaliya dib ugu celisay qaxooti ku suganaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan kaloonu idin haynaa
sanku neeflihii soo baxay iyo calamadii suuqa sawaariikhdii laydiin riday iyo sarowgii yeelaaya siigada cagtiyo qayladii suuxiyo cadowgii
waa qayb ka mida barnaamijka xiisaha badan ee dhaqanka iyo hiddaha goordhow aad maqli doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka
magaalada baqhdaad ee dalka ciraaq in ka badan sagaashan qof ayaa dhintay boqol iyo lix iyo siddeetan kalena way dhaawacmeen kadib markii laba qarax oo kala gaar ah ay magaaladaasi ka dhaceen qaraxa koowaad oo qaraxa koowaad oo aada u xooga badnaa ayaa ahaa baabuur ismiidaamina oo ku qarxay suuq mashquul badan oo ku yaala xaafadda karaada halkaas ay ku dhinteen in ka badan labiyo siddeetan qof boqol iyo toddobaatan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu darnaa ee magaaladaasi ka dhacaa tan iyo sannadkan kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan iyagoo sheegay inay bartilmaameedsadeen dadka shiicada ah ee magaalada degan weerarka labaad ayaa ahaa qarax miino dhulka lagu aasaa oo ka dhacay meel lagu magacaabo shaab oo ku taalla waqooyiga magaalada baqhdaad halkaasina waxaa ku dhintay shan qof lix iyo toban kalena way ku dhaawacmeen ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa labaad
kooxdii baadhaysa burburkii dayuuradda egypt air ee sagaaliyo tobankii bishii mey ayaa sheegay in cod laga heli karo qalab cod ka duuba oo ku samaysnaa goobta uu duuliyuhu ka wada dayuuradda maamulka ayaa rajo ka qaba in codkani uu si wanaagsan u iftiimin doono wixii keenay in dayuuraddii duulimaadkeedu ahaa m sideed boqol iyo afar ay ku burburto badda mediteraneanka iyadoo ka timid magaalada baris kuna sii socotay magaalada qaahira lix iyo lixdan qof oo saarnaana ay dhintaan dayuuradda oo nooceedu ahaa airbus a saddex boqol iyo labaatan ayaa xog uruuriyaheedu uu muujinayaa in qiiq ka soo baxay musqusha amaba suuliga dayuuradda maamulka ayaa sheegay dayuuradda in dayuuradda qeybteeda hore laga helay meelo gubtay iyo dambas qalabkan codka duubaya ayaa la helay bishii juun ee ayna dhaaftay waxaana loo diray magaalada baris si loo dayactiro kooxda kooxdii waxbaadhaysay reer masar ayaa sabtidii shalay sheegay in qeybaha gudaha ee codka duubaa ayna iyagu waxba noqonin
dalka bangaladesh waxaa maanta ka bilaabatay laba maalmood oo baroordiiq loo sameynayo kadib markii niman hubaysan ay dileen labaatan qof iyo laba bilayska ka tirsan markii ay ku qabsadeen makhaayad ku taalla magaalada dhaka kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi laakiin lama xaqiijin arrintaasi saraakiisha dowladduna waxay beeninayaan iminka inay daacish ku lug lahayd weerarkaasi wasiirka arrimaha gudaha ee bangaladesh asad dusmaan asadusamaan khan ayaa maanta ooxada sheegay in nimankii weerarka geystay aysan wax shuqula ku lahayn kooxda daacish wasiirku wuxuu sheegay in nimankaasi hubaysnaa ay ka tirsan yihiin koox maxalliga oo lagu magacaabo jamaatulmujaahidiin oo ah koox wadanka laga mamnuucay in ka badan toban sannadood wasiirku wuxuu sheegay in nimanka weerarka makhaayadda fuliya ay ahaayeen mutacalimiin kasoo jeeday qoysas hodanah wakaalada wararka ee routers ayaa iyaduna soo xigatay madaxa bileyska dalkaasi shahudul xaaq oo sheegay in toddobada nin ee weerarka geystay ay dhammaan ahaayeen bangaladesh dad u dhashay islamarkaana ay mas-uuliyiintu mar hore isku dayeen inay xidhaan dowladda bangaladesh ayaa horey ugu adkaysatay in kooxda daacish aysan dalkeeda joogin xukuumadda ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare sheekh xasiina ayaa weeraro xiriira oo dalkaasi ka dhacay ku eedaysay cadowgeeda ay siyaasadda isaga soo horjeedaan oo ay sheegtay inay taageeraan kooxaha mintidiinta ah iyagoo markaasi isku dayaya inay qalalaase dalka ka abuuraan
nin siddeed iyo toban jir ayaa lagu eedeeyey inuu maleegayey weeraro argagixiso ka dhan dhismayaal ay dowladdu ku leedahay gobolka arizona ee koonfurta galbeed ee maraykanka xafiiska dambi baadhista ee f b i iyo xafiiska xeerlalinta gobolka arizona ayaa sheegay in mahiin khan lasoo qabtay kadib howlgal ay kooxda f b i ka tirsani samaysay master khan ayaa lagu tuhmayaa inuu qorsheynayay weeraro lagu qaado dhismayaal ay dowladdu ku leedahay dhismayaal ay dowladdu leedahay oo ku yaala magaalooyinka phoenix iyo tucson ee gobolkaasi arizona saraakiisha ayaa sheegay in master khan ayna cidna ku wehelin qorshaha islamarkaasna ayna jirin wax khatara oo dadweynaha ay arrintaasi kaga imanayso khan ayaa xadda maanta hor yimid maxkamadda isagoo loo jeediyey laba eedaymood oo kale ah in isaga isaga oo doonayay inuu argagaxa buuro iyo inuu argagixisnimo geysto faahfaahin intaasi ka dheer dacwadan lagama soo saarin
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenaa meel kasta iyo si kastood noo dhageysanaysaan aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen in ka badan sagaashan qof ayaa la dilay boqol iyo siddeetan iyo lix kalena waa lagu dhaawacay laba qarax oo kala gooni ah oo ka dhacay magaalada baqdaad ee caasimada dalka ciraaq kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda mid ka mid a qaraxyadaasi warbixintan kooban waxaa inoo haya maxamed cabdixasan weerarkii ugu darnaa ee baabuur walxaha qarxa ay ku jiraan ayaa ka dhacay deegaanka karaada waa goob laga adeegto oo ku taalla bartamaha baqhdaad weerarku waxa uu dhacay goor qoysaska iyo dhallaanku ay guryaha dibadda uga soo baxeen ururka isis ayaa mas-uuliyadda sheegtay isagoo qirasho arrintaasi ku saabsan internetka soo dhigay waxaa qoraalka lagu sheegay in si ku talagal ah loo bartilmaameedsaday muslimiinta shiicada ah inkastooo si madax bannaan aan qoraalka isis loo xaqiijinin ilaa waa berigii saaka kooxaha dabdemisku waxa ay shaqo adag ka hayeen siday u bakhtiin lahaayeen ololkii dabka xilli meydadkii dadkana laga soo hosaaraya dhismayaashii burburay baabuurta gargaarka degdega ayaa la maqlayay iyagoo saacada kadib ku sii qulqulaya goobtii qaraxa qof goobta ka agdhowaa ayaa sheegay in qaraxii uu keenay dab gaadha tukaamadii goobta ka agdhowaa ee dharka iyo telefoonnada gacanta lagu iibinayey saacada kadib ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa goobta booqday muuqaallo videoa oo baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinaya dad cadhaysan iyagoo ra-iisul wasaaraha ku sheegaya tuug kolonyadii la socotayna ku qaylinaya weerar kale oo bambada waddada la dhiga loo adeegsaday ayaa isna ka dhacay baqhdaad kani waxa uu dilay shan lix iyo toban kalena waa uu dhaawacay cidina weerarkan labaad ma sheegan tirada khasaaraha waxaa xaqiijiyey booliiska iyo saraakiisha caafimaadka kuwaas oo aqoonsigoodii qariyey maadaama aan loo oggolayn inay warbaahinta la hadlaan weerarka baqhdaad ayaa yimid wax in yar ka badan hal toddobaad kadib markii ciidamada ciraaq ay ku dhawaaqeen in magaalada faluuja ay ka xoreeyeen ururka isis ilaa sannadkii hore ciidamada ciraaq ayaa goobo dhowra ka qabsaday ururkaasi sida magaalo weynta ramaadi iyo magaalooyinka kale hiid iyo rutba oo dhammaan ka wada tirsan gobolka alambaar ee galbeedka baqhdaad dhaca iyadoo dowladdu ay guula ka keentay furimaha dagaalka haddana ururka isis waxaa si soo noqnoqotay oo u muujiyey inuu awood u leeyahay inuu weerare ka geysto meelo furimaha dagaalka ka fog ka hor howlgalkii ay dowladdu ku qabsatay falluuja ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa la kulmay dibadbaxyo xoog badan iyo deganaansha la'aan weyn dadka ayaa qayb ahaan ka cabanayay ammaandarrada caasimadda muddo bil gudaheeda meesha aadka loo ilaaliyo ee khadka cagaaran loo yaqaano halkaasi oo ay ku yaalaan guryaha iyo safaaradaha dalalka caalamka ayaa laba mar lagala hortegay dibadbaxyo waaweyn ururka isis weli waxa uu gacanta ku hayaa magaalada mowsul oo ah tallabaad ee ugu weyn ciraaq iyo weliba goobo kale oo dhowr ah oo ku yaalla waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi ilaa markii ururka isis ay awooddiisu meesha ugu sarraysa gaadhay sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii waxa uu qabsaday saddex meelood oo hal meel dhulka ciraaq xilligan la joogase waxa uu haystaa boqolkiiba afar iyo toban sida laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi aad iyo aad buu umahadsanyay maxamed cabdixasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay
rabadan wanaagsan markale dhegeystayaal in ka badan boqol iyo konton qoys oo ka mid a qaxootiga soomaalida ee dhadhaab ayaa shalay kenya ay dib ugu celisay soomaaliya dadkan oo ka soo tallaabay degmada doobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay u sii kala gudbeen gobollo kale haddaba wariyaha v o eda kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa qaxootigan noqday ka waraystay guddoomiyaha degmada doobley siyaad maxamed xasan dadkani waa dadkii soomaaliyeed ee ku kala noolaa xaryaha qaxootiga ee saddex dacaro sida cagardheer hiifo iyo dhagaxley dadkaas oo muddo shan iyo labaatan sano ah shalaytayna soo gaareen laakiin shalay wax ka dambeeya ma jiraan sababtoo ah ciidda soonfureed awgeed ayaa loo joojiyey ilaa iyo laga gaarayo taariikh sagaal marka qoysaska qaxootiga ka soo laabtay ee shalay dhoobley gaadhay imise ayay gaarayaan walaalow qaxootiga haddee kolley maalin waliba in baa timaada markii inoogu badneed shan boqol iyo lixdan ilaa shan boqol iyo toddobaatan baa inoo timid runtii markay ugu yar yihiinna waxaa weeye boqol iyo konton ilaa iyo boqol iyo afartan hadba inta macnaha ee markaa iyada diyaar garowda waa gartay qoysaska ka soo laabanaya qaxootiga maxay u badan yihiin maxay isugu jiraan walaalow dad yar yar iyo haween bay u badan yihiin dad yar yar iyo haween bay u badan yihiin oo ayaa lah dadkan marka ma iyaga ayaa si iskooda usoo laabanaya mise maxay idiin sheegeen run ahaantii dadku shuqul iskuma laha dadkani inagu hadeer aanu qabanayno ama aanu qaabilno waxaa weeye dadka ay soo gelbiyaan u n h r iyo dowladda kenya waa jiraa dad iyagoo iskooda maxaa sheegay si soo raray ka soo baxay xaryaha qaxootiga soona gaaray magaalada jubley oo hadda saacadan aan taagana aada mooda inay macnaha ay la circirayso qaxootiyada noocyada kala duwan hadday yihiin dadkii yaman ka yimid hadday yihiin kuwa barakacayaal oo deegaanka macnaha dalka gudihiisa kasoo barakacay iyo hadday yihiin kuwa rataalifka iyo kuwa iskoodba isaga soo baxay xaryaha qaxootiga marka dadkan ay soo gaaraan dhobley xaggee ayaa la geeyaa xaggee la dejiyaa run ahaantii dadku waa waa uu kala yahay dadku qaxootiga u n h r ka soo qaado mar allaale markay xuduudka yimaadaan waxaa la soo wareega dowladda jubbaland sheega maamulkeeda dadkaasi u n h r mxunaha wakiilka halkan u joogo iyadoo la keenayo goobo loogu talagalay inay ku nastaan hadday baryo tahayna ay baryaan halkaas oo mxunaha isha wax allaale waxay u baahan yihiin laga siiyo miyay sii gudbaan oo gobollada kale ee dalka miyay usii gudbaan mise dhobley ayay ku hakadaan oo ay joogaan runaantii qadarow dadkaasi waa ay gudbaan waxay u kici timaan sida magaalada bay ama gobolka bay ama gobolka jubbada hooseen hadda ku nool nahay magaalo madaxdiisa kismaayo walow ay jiraan qoysas iyaga halkaa markay gaaraan dib ugu soo laabta magaalada dhobley marka run ahaantii maanta lama odhan karo dhobley waa meel macnaha sheeg tarasid ah lama odhan karo sababtoo ah dee dadkan kuu sheegay noocyada kii boosaaska kasoo degay ee yamanka ahaa yaa saaki wuxuu ku nooliyuu joogaa magaalada dhobley kii ka yimid daadaab ee iskiisa u yimidna waa uu joogaa kii rataaliska ahaa ee u n h r ayu dana dib uu ugu soo laabtay de barakacyaal fara badan oo baahan oo dadka deegaanka ahna waa ay joogaan marka lama odhan karo waa meel tarasil ama fahan marka xaaladooda nolosha iyo midda amniga waa sidee marka dhobley ay soo gaaraan walaalow sida aad la socoto two elevenkii magaalada dhobley ee dagaalkii kadib looga saaray ururka al-shabaab wax shaqaaqa ah ama qaaqul ama dhibaato ama qarax oo ka dhacay ma jiraan magaaladu boqol kiiba boqol waa ay kala degan tahay balse dadkaasi waxay u baahan yihiin waa dadkii soomaaliyeed ee u n h r gacanta ku haystay shan iyo labaatankan sano ay muxuashee joogay magaalada muxuashee dadaab dadkaa wax alla wixii baahi ee halkaasi looga hadaqtiray maanta waxaad moodaa inay baahida ay muxuashee dib ugu soo laabatay waxaana ka codsanaynaa hay-adaha muxuashee samafalka inay dadkaasi wixii muxuashee wax allaale wixii qaxootiga markay sugan ay u baahnaayeen oo laga hadaqtirayay in maantana gacan laga siiyo adeegyadii dhanka nolosha ma wataan oo sahay ma la soo siiyey sida aad la socoto qadarow haddee sahaydu runtii waxaa weeye dadka horta maxaa ka horreeyey maxaa loo qabtay hala soo raree hay-adaha u n h r iyo hay-adaha muxuashee miisaanka ah hadday dadka soo rareen deegaankay ku celinahay horta maxay oga qabteen dadka qofka haddii sahay la siiyo liira kacanta jidka umar wuxuu u baahan yahay waxaa markuu joogay daadaad uu macnaha ii sheeg uu haysta waxaa la doonayaa in loogu diyaariyo goobaha hadeer la geynayo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose siyaad maxamed xasan waxa uu waramayey wariyaha eega jubbooyinka khadar maxamuud xareed
v o a washington ayaad weli nagala socotaan dalka australia waxaa weli la sugayaa natiijada doorashadii baarlamaanka ee shalay dalkaasi ka dhacday iyadoo laysku haysto kuraas ka mid ah kuraasta qyokontonka kursi ee baarlamaanka xisbiga shaqaalaha ayaa helay cod halka isbahaysiga talada haya isaguna uu ku guuleystay cod waxaana midkiiba laga doonayaa inuu helo kursi si uu xukuumadda usoo dhiso natiijada rasmiga ayaa haddaba weli la sugaya waxaana la ogaan doonaa maalmaha soo socda waryaheena ismaaciil xuseen farjar ayaa arrimahan ka wareystay ibraahim cumar baafo oo ah saxafi degan magaalada melbourne oo dalka australia
doorashada shalay ayay dhacday oo bishii laba ahayd xalay waxaa la sugayey in islamarkiiba la ogaado cidda ku guulaysatay xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalka laakiin sidii la filayay si ka duwan ayaa soo baxday oo waxaa la islahaa xisbiga isbahaysiga ee liberaalka iyo nationalka ayaa si cad u qaadan doona maadaama xisbiga laybarka kuraas badan oo dhanka baarlamaanka hoose ay ka maqnaayeen laakiin abaarihii saqdii dhexe habeennimo xalay ayaa waxaa labadoodaba lagu wargeliyey in barbardhac ay iskugu dhawaayeen dhanka codka oo cidina ay guusha raaci weysay waxaa jira marka codad aan la tirin oo weli lagu murunsan yahay magaaladan hadda aan joogo melbourne oo kale iyo weliba gobolka kale ee galbeedka australia waxaana loo sheegay marka in natiijadu aanan hadda la ogaan karin waxaa laga yaabaa marka maalinta salaasada ah in natiijadaasi la heli doono ilaa boqol iyo kontonka fadhi ama mudane ee goluu ka kooban yahay golaha wakiiladoo kale waxaa la sheegayaa in lix iyo toddobaatan dhinac kasta laga doonaya dhinacii doonaya inay guulaystaan oo xukuumad soo dhisaan sidee baa ilaa hadda natiijadu tahay ismaaciilow runtii liberaalka iyo laborkaba waxay haystaan number ka yar intaad sheegtay waxaa jira marka kuwo madax bannaan iyo kuwo la yidhaahdo minority ama dadka xildhibaanada laga tirada badan yahay oo iyaguna kuraas ka badan shan kursi ay haystaan waxaa jira codad gaaraya ilaa iyo toban kursi oo aan weli la tirinin marka haddii tobanka aan la tirin xitaa labadood midkood uu helo weli dawlad ma soo dhisi karaan waxay u baahan yihiin codad dheeraad ah oo ay ka heli karaan qoladan independentiga ama madaxa banaan ama laga tirada badan yahay waxaa jira hadda sida la sheegaya wadahadallo oo ay bilaabeen dawladda iyo mucaaradkuba ay la leeyihiin qolooyinkan oo kuraasta haysta waxaa sidoo kale dawladda talada haysa liberaalka iyo iyo isbahaysigeedu ay rajeynayaan codad dad horey u codeeyey oo waddanka ka dhoofayey si waxa loo yaqaano early voting oo iyada laga yaabo maalin talaasada in boostooyinka ee laga soo saaro dib loo tiriya aad bay u jahwareersan tahay madax ayaa la iskula jiraa lamana garan karo cidda hadda u muuqato in xilka ay qabato labada aragtiyooday dhinacyadu kala hogaaminayaan bal haddaad dadka sawir ka yarsiisid ee ay ku loolamayaan aragti ahaan labadan dhinac ee iminkaa dee loolanka ugu adagay ku dhex jiro arrinta ugu weyn horta laisku haysto waxaad la socotaa waddankan soo galootiga ayaa ugu weyneyd awalna xisbiga laybarka ayaa lagu tirinayay in dadka soo galootiga iyo qaxootigu isaga u roonaa laakiin hadda waxaad moodaa arrintaasi dadka soo galootiga labada xisbiba in ay ka wada siman yihiin oo ay ballan qaadeen sidii loo xakameyn lahaa dadka doomaha ku yimaada iyo dadkan sida sharci darada kusoo gala midda kale laybarka uu ku faanaya waxay tahay in dhanka caafimaadka iyagu aana waxba ka jari doonin haddii ay xukunka qabtaan halka ay ku eedeynayaan dawladda hadda talada haysa in caafimaadku ay dhowr jeer ay sheegeen inay goyn doonaan oo lacag ay ka dhigi doonaan in dhakhaatiirta aad la kulanto marka arrimaha ugu waaweyn ayaa intaas ah iyo kob kobaca dhaqaale ee dalka in dalka deymaha laga saaro oo dhaqaalihiisa uu kabco marka dadku markii hore waxaa loo haystay in markiiba ay u codeyn doonaan dawladda hadda talada haysa laakiin markii la arkay xisbiga laybarka oo gobolada qaar kuraas badan ka maqneed soo ceshtay dadka tuhun ayaa galay waxaana aada loo hadal hayaa magaalada iyo guud ahaan dalkuba doorashadan sida xalay ay ku dhammaatay iyo natiijada maalinta salaasada sida la sheegay la gaari doono cidda guusha ay raaci doonto ibraahimow dabayaaqada sanadkana dee la filayay in doorashadu ay dhacdo ama xilligaas oo kale inta badan ay dhici jirtay maxaa keenay in xilligeedii laga soo hormariyo oo bishan julaay labadeeda la keeno ismaaciilow waxaa dhacday in ra-iisul wasaaraha dawladdiisa qorshayaal badan ay dejisay inay meel marin waayeen aqalka sare oo ay ka biyo diideen shuruucda dawladdu ay soo dejisay ay rabeen inay fuliyaan waxaana sababtay marka ra-iisul wasaaraha in labada aqalba uu kala diro aqalka sare inta badan ilaa iyo dhowr iyo toban sano ama labaatan sano ama soddon sano baan iraade weli kama dhicinin australia aqalka sare sidaan oo kale loo kala diro waxaa inta badan dawladdu ay kala diri jirtay aqalka hoose laakiin hadda labadii aqalba waa la kala diray waa in hadda dib aqalka hoose iyo kan sareba ay doorasho usoo galaan oo xildhibaanadu ay dib mar kale usoo codsadaan saas ayaa keentay marka in doorashada uu ku dhawaaqo labada julaay oo shalay ahayd in dalka uu u dareero
ibraahim cumar baafo uu saxafi ku sugan magaalada melbourne ee dalka australia oo khadka telefoonka ugu warramay waryaheena ismaaciil xuseen farjar
nimo wanaagsan markale dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haya wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal waxaa gabagaba sii maraya bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo toddobaadkan la filayo in maalinta ciiddaahi loo dabaaldego oo muslimiintii soo soonnaa bishii barakaysaneed ee ramadaan ay asteeyaan dhammaadka bisha ramadaan ayna ciidaan haddaba waxaa jira habab looga faa'iidaysto bisha barakaysan ee ramadaan iyo maalmaha ciidda ee dadka awooda inay bixiyaan fidrada oo sakaatulfitriga la yidhaahdo iyo qaababka loo bixinayo ayaan barnaamijka kusoo qaadanaynaa maanta waxaana barnaamijka martiin noogu ah sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah gudoomiyaha golaha imaamyada waqooyiga maraykanka ahna imaamka masjidka abubakar usidiiq ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota qaar ka mid a dhegaystayaasha ayuu shiikhu su-aalo uga jawaabi doonaa waxaana kula xidhiira khadka telefoonka sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo aan weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo sida dadku ay tahay inay uga faa'iidaystaan bisha barakaysan ee ramadaan oo hadda gebagabasii ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين آه، بش رمضان وبال آدو قيمة بدن وإلهي أكيس سبحانه وتعالى آدو وين آه، وبال دم داف وبال آه، لقى حرية دتك نارتا وبال آه، أي كجر صحابين كخير بدن آه، كم بلوت آه، سديت سديت نشد أحسنه آه، عبادة الله سمي هبين كا أدي كنتا muddada waa waa bil ah, bishii qur-aanka uu soo degay waa bil aada u qiimo badan eh, ilaahay agtiisa Eh, waana fursad dadka muslimiinta ah ilaahay u siiyey inay cibaado badan ku samayn karaan xilligana Eh, bishaas ramadaan maalinteedana ay soomaan habeenkeedana ay istaagaan eh, qur-aanka akhristaan ilaahayna subxaana watacaala eh, u tawba keenaan camaal saalixa fara badan ay la yimaadaan eh, oo ilaahay miisaankooda u saara maalinta qiyaama marka waa bil aada iyo aada u weyn bisha waa gartay e, hadda gebagabadii bisha ayaanu ku guda jirnaa e, oo sii dhammaanaysa e, sidoo kale waxaa xigi doontaa maalmaha ciidda dadka muslimiinta ahi maxaa la gudboon maalmahaasi Eh, eh, bismi llahi raxmaan bisha eh, waa dhammaanaysaa hadda maalmaha ka haray Eh, runtii waa tobankii u dambeeyey Eh, bisha ramadaan tobanka dambena waxaa aada loo filaya habeenka leetu qadarka inuu ku jiro Eh, intii sii badneed way tagtay hadda eh, alxamdulilah ninka ilaahay waafajiyey waa waafajiyey Eh, marka eh, tobanka dambe bisha waxaa la doonayaa eh, waxyaalaha aadka muhiimka ah waxaa ka mid a zakaatulfidriga eh, oo bishan afurid yani afurka bisha ramadaan la afuro ee ka dhalanayso ama ka waajibayso ee waxaa la rabaa dadka marka muslimiinta qofka heli kara ee maalinta ee la afuro ciidda ah raashinkiisii isaga iyo ciyaalkiisa waxay cunaan wax ka dheeriya heli karo waxaa waajib ku ah zakaatulfidriga inuu bixiyo ee nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixeynka ku sugan wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam farada rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri ee saacan min burin aw saacan min shaciirin cala alcabdi waalxuri waaldakari waalunha waalsagiiri waalkabiiri min almuslimiin ee wuxuu rasuulka waajibiyey zakaatulfidriga ee suus ee bur ah ama suus qamadi ah ee adoon iyo xur lab iyo dhadig mid yar iyo mid weyn oo muslimiinta ka mid ah ayaa dushooda uu saaray ilaahi subxaana watacaala marka zakaatulfidriga waxaa loogu talagalay ee nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa zakaatulfidriga loo sameeyey ee tuhratun lisaa'imi min allaqwi waalrafas ee qofka sooman inay ee, ka kabto wixii ee, soomkiisii ka galay oo dhaawac ah oo ama hadal xuna ama uu sameeyey ee, inay ka kabto ee, wa tucmatu lilmasaakiin iyo in dadka masaakiinta maalinta ay wax cunaan waa muhiim oo iyadoo la ciidayo inaan laga helin muslimiinta dad ee, gaajaysan ama dad aan faraxsanayn ama saasaa loogu talagalay marka raashinka waxaa la siinaya dadka masaakiinta raashin ha lagu bixiyo nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam ee, raashinka ha lagu bixiyo ee, quutulqalab quutulqaalibka magaalada wadankaas quutulqaalibkiisa raashinka laga cuna ee, hala siiyo dadka masaakiinta ah. marka waxayna u tahay quudin dadka masaakiinta ah oo tabarta daran leh ee joogo marka waa waa nooc takaaful ah ama isxambaarin dadka muslimiin dadka dhiban in la xambaaro maalintaasna la wada faraxsan yahay dadkao dhan aada iyo aad ee dadka qaara lacag iyo wax ku bixiyo ee madaahibta qaar laakiin sida raajixa waa sida had- hadyiga nebiga calayhi salaatu wasalaam aimada badankoodna ay qabaan in raashin lagu bixiyo qofkii la siinaya raashin la siiyo marka waa gabagabadii soomka tobankii u dambeeyey ee khitaamkii ee, iyo ee, xoreyntii iyo maalinta zakaatu fidriga in la bixiyo intaanan waana zaka nabiga alayh salatu salaam wuxuu yidhi man adaaha qabla salaati fa hiya zakatu maqbula waman adaaha bacda salaati fa hiya sadaqatu min asadaqaat zakaatu fidriga hadii waxaa la rabaa inuu la bixiyo salaada ka hor gaar ahaan qoraxda markay dhacda habeenka ciidda ah intaas salaada asugan ka hor waa in la bixiya maalin iyo laba mood ka horna waa la bixin karaa marka waxaa la rabaa zaka zakay noqonaysaa marka hadduu qofka bixiyo sala salaada kadib hadday kusoo gaarto waa culamadu waa qadaynaha yidhaahdeen oo qofka laakiin wuu dambaabay ilaahay u tooba keena subxaana watacaala maalinta ciidda waxaa laga maarmaan ah ciidda waa shacairta islaamka in ilmaha laga farxiyo dhar loo gado familka maaragtay loo fusaxeeyo dadku ay dareemaan ciid muslimiin inay tahay ciidaha waxay ku salaysan yihiin diinay ku salaysan yihiin gaaladu markay ciidahooda u feestayna diintoodii bay ayay weyneynayaan sidaas oo kale ciide ciidaheena labada ciidoo nabiga caleyh isalaatu wasalaam noo jideeyey ilaahay noo jideeyey subxaana watacaala iyo nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh waa labada ciidooda ciidufida iyo adxaaga marka shicaarkaas marka in la dareemaa la rabaa dadka oo ilmaha laga farxiyo dhar cusub loo gado oo yacni familiska ay isu yimaadaan wa ta aad iyaad umahadsan tahay sheikh markan dhinaca khadadka teleefanada ayaan jaleecaynaa waxaan kuusoo qabanaya dhegeystaha ugu horeeya khadka si toosa ugu jira dhegeysta kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haddaad maqlaysa sheikha wuxuu ka hadlayay arrimahan ciidda iyo ramadaanka gabagabada ah su-aal haddii aad qabto adigoo magacaa ku bilaabaya bismillaah magacayga waa maxamed cabdiqaadir muqdisho joogo sheikh waxaan weydiinayaa qof ayaa ilaahay oosada isagoo soon lagu leeyahay marka soonkaas qaab noocee looga gudi karaa ama maxaa ka gudi kara bismillah soonka waxaa looga gudi karaa qofka hadduu soon nadar ay yahay soon uu ku nadaray hadduu yahay yacni waa laga soomi karaa hadduu yahay soon lagu leeyahoo kale oo soonkii ramadaanka ahna waxaa laga bixinaa fidya ayaa laga bixinaa insha allahu tacaala fidya laga bixinaya waa tahay maxamed wax su-aal kale oo aad shiikhu weydiinaysid waxaan filayaa in jawaabtaasi uu kaa kaafiya aada haysatay aad aad umahadsan tahay sidoo kale waa ku salaameynaa waana ku mahad celinaa waqtigaagii sheikh waxaa jirta in marka qaarkood maxamed hadiidtiisa aan sii raacsado haweenka qaarkood oo liita ama nuujinaya ama uurka lahi tusaale ahaan ay ka baqaan in dhibaato ay kasoo gaarto ilmahooda haddii ay soomaan marka kuwaasi oo kalea maxay samaynayaan tusaale ahaan marka soonka uu dhammaado ma inay dib u qaleeyaan ramadaankii oo idil mise waxay samayn karaan sugaan ilaa iyo inta ay ka xogoobayaan oo ay awood ugu yeeshaan jirkooda inay soomi karaan bismillah gabadha hadday uur leedahay ama ay nuujinayso culummada aqwaal kala gadisanay ka leeyihiin waxay leeyihiin qaar maaragtay soon keliya laga rabaa qaar waxay leeyihin waxaa laga rabaa fidye keliya inay iska bixiso qaar waxay leeyihin waxaa laga rabaa haddii canuga u baqaysa fidye iyo soon qaarna waxay le haddii nafteeda u baqaysa soon keliya laga rabaa aqwaal badan ay leeyihin laakiin waxaa raajixa ah in fidye keliya laga rabo in fidye keliya laga rabo insha allah yani waxay iska bixinaysaa maalintii soomideeda ayay waxay ka bixinaysaa insha allah waxay ka bixinaysaa maalinta soomadeeda waxay ka bixinaysaa qof ay quudinaysaa yacni haddii soddonka ber sida anas ibn malik uu samayn jiray markuu gaboobay radia allahu canhu soddonka marka la gaaro bisha soddon soddon qof uu quudin jiray oo markaa siin jiray saasuu soonka uga gudmayaa wax qadaan laguma laha wabillahi tawfiiq waa tahay aad baad umahadsan tahay sidoo kale khadadka teleefanada ayaan mar kale ku laabanayaa dhegeyste ayaa qadka ku jira oo garowe ku sugan dhegeyste kusoo dhawow sheikha haddii aad su-aal weydiinayso adigoo magacaagii ku bilaabaya waa mahadsan tahay jamaal waana kaga mahadanaya sheekhu runtii aad baan u salaamaya nabrashan kala qaabka runtii waa kaga mahad celinaya waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan magaca waa cabdullahi cumar cali abutarika waya garowaan joogaa waxaan qabaa laba su-aal waya sheekha reenaan weydiiya isagoo aada mahadsan su-aasha koowaad waxa waaye waxaa inagu soo foodahaysa hadduu alla yidhaahdo kale waxa weeyaan maalin runtii qiimo badan qof walba maanta dadka muslimiinta runtii aada dadka hadda waxa weeyaan ay u dhanaynayaan ay runtii u dhowrayaan maalinka ciida weeye marka dadku koley ma wada sinna oo qofna waxa weeye waa waxbuu haystaa qofna waxba ma haysto oo waa gacan maran yahay oo aad bay u liitaa inta laga yaro afarka toban su heli karin waa laga yaabaa marka dadka noocaas oo kale waxa weeyaan zakaatul fitriga waxa weeye hadda bisan waxba haysano oy gacantooda maran tahay aysan awoodna u lahayn inay iska bixiyaan mataqaana arrinkaa isaga culays ku yeelanaya oo waxa weeye waajibaadka maka dhacaya haddii dadka wax haysan mise weligood runtii baa laga rabaya oo zakaatul fitriga ay markaa aysan awoodda u lahayn taas mid weeye tan labaadna waxaan rabaa inaan runtii kaga dhigo sheekh isagoo mahadsan hooyaday runtii hadda aad u xanuunsan tahay ramadaanka koray bilowgiisii iyo ilaa iyo shan iyo tobanka waxaan filaya inay caad bay ahayd laakiin waxay ka dambe shan iyo tobanka runtii aad bay u xanuunsatay hadeertan daawa u socotaa marka waxa weeye hooyaday soonka hadda xanuun baa haya oo qof jeefo weeye daawa qaato aad bayna u xanuunsanaysaa marka soonka ma laga soomi karaa mise waxa weeyaan fidyaa laga bixinayaa mise iyada waxa weeya markay caafimaado dib ka qalaanaysa
waa tahay sheikhan waan ku wareejinayaa marka sheekh cabdiraxmaan haye su-aasha su-aasha koobaad waxa waaya haddii uu qofka zakaatu fidriga hadduusan haysanin waxba dadka masaakiinta ah aan heli karaynin waxay maalinkaas cunaan ama ay maalinkaas ilmahooda siiyaan haddaysan helaynin zakaatu fidri lagama rabo dabcan ilahi wuxuu le subxana wala yukalifu llahu nafsan ilaa ma aataaha marka waxba lagama raba iyada qofkaas maskiinka waxba aan haysanin dadahays waxba lagama rabo laguma laha ma qadaynaysid yani maba kugu waajibinba waxay ku waajibaysaa qofkii wax haysta maalinkaas waxna u dheer yihiin marka taasa waa saasa saasuu qofka yeelaya insha allahu tacala waxba laguma laha qofka dadka masaakiinta bal way qaadanayaan iyaga hadday zakaatu fitriga qaataan oo la siiyo oo marka ay usoo baxo raashin fiican oo isla waktigii qabla salaadna la joogo marka iyaga way dhiibi karaan way siin karaan dad kale oo insha allah yani wax yeeshaan markaa kahor laakiin qofaa waxba haysan waxba lagama rabo insha allahu tacaala tan kale hooyo hadday waayeel tahay oo ayna xanuunsan tahay insha allah fidya ka bixinaysaan qofka waayeelka iyo qofka xanuunsan xanuun uusan ka bogsoonaynin fidya laga bixinayaa marka haddii hooyo xanuunka u yahay xanuun laga bogsanayo oo iyaduna aysan waayeelna ahayn qof weynna aysan ahayn oo aan soomi karaynin marka markay caafimaadda ha qadayso oo xanuunkana insha allah markay ka caafimaadda ha qadayso haddii ilaah idmo haddiise ay tahay waayeel qof waayeel ahoo da-an ay ahayd xanuunna ugu darsamay fidya ka bixinaysaan insha allah soona laguma laha waata aada umahadsan tahay cabdullaahi wax su-aal kale o aad qabtid o aad sheikhu weydiinaysid aad baad umahadsantahy sidoo kale ku salaameynaa sheikh haddaan sii raacsado dad waxaa jira tusaale ahaan waad ka dhawaajisay dadku hadduusan waxaa tiri uusan ka bogsoonaynin xanuun wuxuu bixinayaa fidyo marka dhinaca kale laga fiiriyo dad waxaa jira oo sokor qaba oo qaata dawooyin oo haddii ay dhowr saacadood gaajoodaan ay caafimaadkoodii u baqanayaan dadka iyaga ah bal ka waran xaaladooda dadka iyaga ah xanuunka hadduu yahay xanuun aan laga bogsanaynin qofki inuusan la soomi karaynin marka ma qadaynayo wuxuu iska bixinaa fidya ayuu iska bixinaa qof wax siina raashin siina insha allah ama ramadaanka markuu dhamaado tiradii maalmood oo ka tegay in la eg ayuu uu quudina oo dad ah ama maalinba qof ha afuriyo ha quudiyo uu yeeli karaa intaba inshaalla marka qofka xanuunka joogtada ah qabo oo aan laga bogsanaynin iyo qofka waayeelka ah oo isagu aan soomi karaynin fidyaa laga bixinaya waa gartay dhinaci khadadka telefoonada ayaan ku guda jirnaa weli dhegeysto kale ayaan kuusoo qabanaya qodka ku jira ee dhegeyste kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha magacaaga adigoo ku bilaabayo deegaanka aad joogtid iyo su-aasha aad qabtid bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somalilan ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda t o eda waxaa kaloo aan salaamayaa wariyi jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta qiimaha badan waxaa kaloo aan salaamayaa sheekha sheekh cabdiraxmaan oo khadka ku jira dhammaantiinba waxaan idin leeyahay ramadaan kariim intaa kadib waxaan sheekha weydiin lahaa sheekh waxaan ahay nin ganacsada ah zakaatulmaalkii aan sanadkan bixin jiray waxaan inteeda badan ku bixiyey mag ama diyo lagu lahaa reerka aan kasoo jeedo magtaasoo u badnayd shilal gaadhi magtaasoo shilalkaasoo sababay in si fudud lagu bixin kari waayo magahaasi markaa dadkii aan siin jirayna waxaan ku qanciyey sanadkan inaan magtii ku bixiy inaan sanadkan sakadii ku bixiyey mag sheekh markaa sakadaasi sidaa aan ku bixiyey ma iga ansaxaysaa magtaa aan ku bixiyey sideedaba sakadu waajib ma tahay in lagu bixiyo mag lagu leeyahay reeraha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay sheekhaan u gudbinayaa bal in maaragtay su-aashaasi wixii uu ka dhahayo haye sheekh waad maqlaysa bismillah zakada haddii ay sideed qofaa la siinaya o ilaahay sheegay subxaana wa tacaala إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله sideed nooca la sheegay oo dadka ka mid ah in la siiyo zakada marka haddii uu soo gelayo qofka diyada loo haysto hadduu qaarim yahay oo dadku wuxuu soo galaa noocii deynta lagu lahaa walqaarimiina hadii qofkii loo haysto deyn loo haysto oo ay diyadu ka mid tahay ee waa lagu bixin karaa zakadii sinfigaasuu noqona marka insha allahu tacaala waana kaa gudmaysaa mar haddii ay qofkaas ee qaanta loo haysto deynta loo haysto ka bixisay oo aad siisay zakadii insha allahu tacaala wabilahi towfiiq aad baad umahadsan tahay haye maxamuud eh, su-aashaadii jawaabteeda waa dashan u malaynaya haa sheekha waan ku yar celin lahaa in yar baan ku celin lahaa sheekha haye sheekh sekada qof deyn loo haysto ama qof mag loo haysto kamaan bixin laakiin anigu sekadii aan bixin lahaa anigoo nin ganacsada ah sakaatulmaalkii ka bixi lahaa maalkayga ayaan waxaan ku bixiyey markii reeraha lagu lahaa kadib markay odayaal fara badan oo reeraha ka socdaa ay yimaadeen markaas sekadaasi aniga ma iga ansaxaysaa aan magta ku bixiyey wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu zakada waa ka ansaxaysaa haddii aad siiso qof loo haysta deyn qofka diyada laga bixina waa qof lagu dhegan yahay oo diyadii loo haysto marka haddii qofkaas aad ka bixiso zakaatu maalkaadii aad ku bixiso way kaaga baxaysaa qofkii waa tahay jawaab aad baad umahadsan tahay sheekh waa tahay aad baad umahadsan tahay maxamuud sidoo kale waa ku salaamaynaa waan filayaa in jawaabtaadii aad heshay haddaan usoo laabto sheikh arrintan fidrada ku saabsan eh, dad badan oo galbeedka jooga sidoo kale waqooyiga maraykanka iyo meelo kale oo oo wadamadan galbeedka ay dadku usoo qaxeen haddana dadku waxay bixiyaan waxay doonayaan inay iska bixiyaan fidrada qaarkood baa sameeya in ay lacag diraan oo u diraan wadankii oo ay yidhaahdaan bal dadka lacag hala siiyo qaarkood baa dhaha lacagtan intay diraan oo ay dhahaan hala gado ah, badar ama waxyaaba noocaas oo kale oo qofka hala siiyo qaabka ugu habboon ee qofka dibadda jooga ee aan wadankii joogin ee meesha uu joogana qof maanta baahidaasi fidrada qaba aysan jirin agtiisa aysan joogin sidee buu ku bixin karaa Eh, bismillah waxaa loogu talagalay zakaatufidriga dadka fuqarada ah meesha lagu bix meesha ay joogaan dadka muslimiinta fuqaradooda in la siiyo oo lagu ciidayo haddii ay dadku fuqarada aysan eh, dad markaa fuqara aysan joogin meeshii ama eh, aan looga baahnayn ama qofki uusan hay- haynin qof eh, uu siiyo wuu ku diri karaa hay-adaha samafalka si dadka muslimiinta ah oo baahida u dhimanayo ama dhulalka muslimiinta aada ugu rafaasa dadka si loo gaarsiiyo marka hay-adaha waa inuu u dhiibaa hay-adaha markaa raashinha ugu gadaa iyagaa u qaybinaya zakaatulfitriga ma intaan la gaarin salaada ka hor oo raashin ku siinayo marka taana waa la ogol yahay sharcan oo wax masalo banaan waa wabilahi towfiiq marka ramadaanku dhammaado waxaa jira een, soon sunnaa oo wadac la yidhaahdo oo dadku ay soomaan bal isagu haddaad si guud uga hadasho Eh, eh, bisha ramadaan haddii noo dhamaato ilaahay naga aqbalo subxaana Amiin, insha watacaala Allah.
ilahay waxaan weydiisay inuu naga aqbalo Amiin.
soomkana hadduu dhammaado soomka ilaahay caabudadiisa waa dhammaatay ma aha waxaa laga rabaa inaa ilaahay caabudo subxaana watacaala ilaa aad ka dhimanaysid wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa yaqiinta kaaga timaada ilaah caabudu alla yidhi subxaana watacaala waxaan rabaa in la wado insha allahu tacaala cibaadada ilaahay waxaa kaloo sunno ah bisha soonfur haddii la gaaro ama bisha shawaal in la soomo lix maalmood oo wadaca la yidhaahdo oo ajar badan aad iyo aad u leh Eh, nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu uhi man saama ramadaan wa atbacahu sittun min shawaal fakaanama saama dahra kullah oo kama qaala sala alay wasalam ninkii eh, bisha ramadaan soonmo kadib raacsiiya lix maalmood oo bisha shawaal ah wuxuu la mid yahay sanadka isagoo soomay oo kale marka lixdaa maalmood haddii aad ramadaanka dhamaysay lixdaa maalmood inaad ku xijiso ayaa wanaagsan eh, si aad ajarkii sanadka u hesha adoo sooman oo kale waxaa kaloo eh, la rabaa inaad qadaha ka hormariso qadaha laba maalmood saddex maalmood hadday ku dhaafeen waa inaad ka hormarisaa eh, intaadan wadaca bilaabin waa inaad qadihii iska hormarisaa oo dham- oo dhammaystirtaa soonkii laana nabigu wuxuu yihi man saama ramadaan ninkii ramadaan sooma yacni dhamaystiraba kadib uma atbacahu sittu min shawaal marka waxaa la rabaa yani lixdaa beri haddaad soomi karta inaad soomto insha allahu tacaala Eh, ramadaanna labaiyo tobanka bilood iyo aad eh, kow iyo tobanka bilood soo harayna ilaahay aa caabudo subxaana watacaala inta laga gaaray ramadaan kale soomaalida qaar baa waxay dhahaan eh, haddaad soonto wadaca lixda maalin tusaale ahaan ramadaanka markuu dhammaado oo shawaal lixda maalin aad soontid waajib buu kuu noqonaya in markasta aad soontid oo aadan joojin baa lagaa doonaya wadacyada kale soo socda arrimahaasi maxaad ka dhehaysaa shawaalka soomidiisa waa sunna soonkaa farad ah laakiin shawaalka soomadiisa waa waa waa sunna sunnada macnaheed waajib ma aha waajib ma aha haddaad samaysana ajiraad helaysaa haddaadan samaynina dee ajirka waa kaa maqan yahay dadku khuraafaad badan ay sheegaan oo mar haddaad bilowda ma joojin kartid iyo waajibu kugu noqonaa iyo waxyaalo badan oo saasaa la sheega oo diin ku salaysnayn marka waxba waxba kama jira wax ah yani shawaalku waa sunna haddaad soomi karto soon haddaad soomi karaynina waxba laguma hayso haddaad sanad soonto oo sanad ka tagto waxba laguma hayso waa sunna waajib ma aha bilan aad iyo aadaad umahadsan tahay sheekh insha allahu tacaala waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah ciid mubaarak kula caawantum bikhayr aad yani golaha imaamyada waqooyiga maraykanka ah insha allah waa idin salaamaya dhammaantiin waxaan leenahay ummadeena soomaaliyada ilaahay subxaana watacaala ammaan iyo barwaaqa iyo ilaahay subxaana watacala midnimo allaha siiyo amiin insha allah ummadeena ilaahay ha isu keeno ilaahayna dhibkaa naga qaado subxaana watacaala aadna waa umahadsantihiin jazaakum allahu khayra meel kastoo joogtana waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakatu intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan u mahadcelinayaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar gudoomiyaha golaha imaamyada waqooyiga maraykanka ahna imaamka masjidka abubakar sadiiq ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee waddankan maraykanka waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhegeystayaasha su'aalaha weydiiyey ee barnaamijkan nagala qayb qaatay barnaamijka waxaa idin soo saaray halkanna idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaana tan iyo kulan dambe saaxiibadana dhegeysanaya nabadgelyo
waa tahay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ayaan intaasi ku dhaafayna haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaajaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana kor labaad iyo suugaan ku saabsan madax bannaanidii jabuuti dhegaystayaal william shakespeare riwaayad qorihii gabyaagana ahaa ee ingiriiska u dhashay waxaa laga hayaa oraah murtiyeed caan ah oo ilaa maanta ay dunidu ku maahmaahdo waa oraahdii ahayd what is in a name that which we call a rose by any other name would smell as a sweet oo af soomaali markii loo rogo marahayga noqon karta muxuu magac yahay haddii waxa aynu ubaxa ugu yeero aan magac kasta oo kale u bixinno kollayba isla udugii lagu yiqiin ayuunbaa ka soo kankamaya waa oraah ku jirtay riwaayadihii guuldarro ee uu qori jiray kuwii ugu caansanaa middood waa midda romeyo and juliet ku magacaaban ee sanadkii kun iyo shan boqol iyo toddoba iyo sagaashankii uu faafiyey waxay ahayd sheeko jacayla oo hoog iyo ba ku soo gabagabowday qoraaguna si farshaxanimadu ka badatay uu u soo bandhigay maxaanse ku keenay had iyo jeer waxay oraahdaasi igu soo dhacdaa mar walba oo aan xusuusto gumaysigii faransiiska iyo taariikhda halgankii reer jabuuti ay gobannimadooda ugu kaceen sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii kontonnadii ilaa toddobaatanadii qarnigii labaatanaad si gaar ah waxay tixdaasi iigu soo dhacdaa marka la isla soo qaado waayadaas go-aankii uu faransiisku qaatay kadib kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii markuu inta talada rogrogay oo dhan walba ka eegay uu ka badin waayey inuu bedelo magacii geyigaas loo yiqiin ee ahaa xeebta soomaaliyeed ee faransiiska barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan kusoo xusayna waxay la noqotay haddii ereyga soomaaliyeed meesha laga saaro in aan la arki doonin lana maqli doonin cid dambe oo gobolkaas ku qabsata ama gobonnimadiisa u halganta si haddaba dalka maanta jabuuti lagu magacaabaa uu weligii iyo waaqii gacantiisa ugu sii jiro waa kii u bixiyey degaanada cafarta iyo ciisaha ha yeeshee halgankii magacdoorintaas waxba uma uu noqon kumana uu joogsane waaba ka sii dara adduunku sida looga bartay shabanba waa cayn basanbaas joogto ah cid gaar ahaan loogu saday oo haddana ku dhammaysatay lama sheegin qolo barwaaqa inta loogu bilaabay lagu waariyeyna iyada hadalkeeda daah waa sidaase jabuuti waxay gumaysigii faransiiska hoostiisa ku sircdaba waxay gobonnimadeeda u halgantaba sida allaha u naxariistay maxamuud xarbi waxaliyayadii u kacay bareer iyo qarsoodiba lagu laayo amaba xabsiyada lagu ilaawaba ugu dambaystii toddobiyo labaatankii juun kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo toddobaatankii ayay gob noqotay dabadeedna gabyaagii weynaa ee allaha u naxariistay cali afyaro la odhan jiray kana mid ahaa maansayahanadii markii la saxariirinayay sida weyn dhulkaas ugu damqan jiray ayaa farxad la kala batay kadib calankii xornimadu markuu ka babaday dhammaan magaalooyinka iyo tuulooyinka xeebta haddii kolka kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii tiiraanyo murugo iyo guubaabo ay gabayadiisu u badnaayeen markaan waxaa laga fishaa waa rayrayn waa dabaaldeg iyo bakanbak markaas buu isaga oo aan u soo araran wuxuu tiriyey gabay dheeroo uu ku hambaliyeynayo soomaalida guud ahaan gabay uu ku tilmaamayo dabaaldeggii la yaabka lahaa ee xorriyaddii uu helay lagu soo dhoweynayay dabaaldegaas oo ka dhacay xamar hargeysa kismaayo iyo dhammaan magaalooyinka kale ee jamhuuriyadda gabay uu ku taariikhaynayo madaafiicdii loo riday iyo xoolihii mahadnaqa eebba dartiis birta loogu boobay gabay uu ku carabaabayo madax bannaanida dhulkaasi taabay cadowgii weligiisba u gabanayay siduu uga naxay isaga oo ugu bogaya waddaniyiintii reer jabuuti siday ugu guulaysteen aftidii u dambaysay ee laga qaaday may kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii gobonimadana ay darteed ku taabeen ayuu cali cilmi gabaygiisii wuxuu ku bilaabay jabuutay sidaan doonayaa sawdkii loo galaye surmaseegto uma yeelinina weydinkii sugaye sacabada xornimadii la rabay waad ku sidataane soo hoyse guul iyo libbaan idinka suulayne sixirka iyo waraabihii ka guur sabadadiinni iyo loo siibyey xididkii kuwii idin dul saaraaye saymaha darooraya iyo madaxa saylaaman saxansaxada iyo laydhu wa saban barwaaqa ahayd sadkii idinka raagay iyo nimcadu saa dambay imanay saboolnimada iyo gaajadii socotay weeyaane samaantaas idiin korodhay iyo saajacnimadiinna soomaali oo idil qalbigu saaka wowdegeeye sacab iyo cayaar bay tunteen saarka dhoomaha ee saraardaaqa iyo goolka iyo sogobaday loogtay sidqadi iyo ardadu waa dhargeen saada faraxii sanku neeflihii soo baxay iyo calamadii suuqa sawaariikhdii laydiin riday iyo sarowgii yeedaaye siigada cagtiiyo qayladii suuxii cadowgii sabi kuu dhashiyo wiil yar waa laga sadqeeyaaye saac iyo wakhtigu waa midkaad sahansanayseenee saddexdii gumaysigu u dhigay soohodintiiyo beenta sumadda iyo goobtii ku tiil siligii loo ooday seetadii mid baa goysay iyo suunkii loo xidhay meelo kale oo gabaygiisan ka mid ah ayuu cali afyara wuxuu ku ammaanayaa siyaasiyiintii reer jabuuti ee hoggaanka u hayay halgankii ay gobonnimada u soo galeen wuxuu ina barayaa bixiddii gumaysiga haddiiba siday ugu baraareen isla markaasna wuxuu ina dareensiinayaa walaalkaa guusha u soo hoyatay inay tahay mid adigana kuu soo hoyatay sidaa darteed madax bannaanida ay jabuuti ku dhaadanayso inuu isaguna ku dhaadanayo lafo hortii ka jabnaana ay ugu kameen wuxuu yidhi sinta xeebta iyo buurihii quruxda loo saantay sidaad iyo if baa nooga baxay oboq salkeediiye sallaanka iyo dhismaha toosay waan sugayay nuurowe sangaha niman yaqaan iyo darmaan aada u sarabaysan siyaasada rag lagu aamino saafiyaa wadaye sabuulka iyo midhaha u baxay wuu si tiriyeene la sinaada qayrkood hadday sabana liiteen sidig bow dhashay iyo dowladnimo suudi loo maraye samhariiradii iyo ka baxe sarowgii naareede saamigii walaalkaa helo iyo sadada uu haysto si loo dayaba sharaftiisu waa sararahagii seediyo laftay kabantay iyo saabka feeraha ee sasarkii daloolay iyo mudkii saare laamaha eh hadba saanta meel inaad dhigto socoto weeyaan laba tuduc oo kale gabaygaasna ku jira ayuu cali cilmi soomaalida ku dareensiinayaa haddii jabuuti xorowday inay jiraan qaar kale oo maqan kuwaasoo iyaguna iyaga sugaya yaan la moodin in hawshii laga faraxashay dabadeedna la isdhigan ayuu ummadda ku guwaabinayaa wuxuu yidhi masal gaarin saaxiibayaal seerahan rabaye safarka iyo geedigu dhul kale hawsad caal tago ee sunniya waajib ciiddaada waa inaadan sii daynin war soomaali waa maqan tahay ee seexashada diida iyada oo ay hubaal tahay inuu u dan lahaa weli kuwa dadyow kale inay gumaystaan u harraadan ayuu xusuusinayaa is-addoonsigii in laga ilbaxay oo ummad ummad kale sandullo ku haysan karta aan hadda dulqaad loo yeelan karin wuxuu yidhi sandulle iyo xoog laga teg iyo sarabka ii qaade sinaan baa dhacday iyo qoolka oo la iska siibaaye soo dhaafiye aadmigu halkaad weli sugaysaane waabay ahayd dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waynaa toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay idaajaha nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaalkad kala socoteenna waa v o a washington dalka maraykanka waxaa maalinta berri ah ku beegan afarta bisha julaay oo looga dabaaldego sanadguuradii oo loo dabaaldegayay sanad guuradii laba boqol iyo afartanaad ee kasoo wareegtay markii dalkani uu xornimada ka qaatay boqortooyadii britain haddaba sahre ciilanuur ayaa warbixintan ku eegeysa koritaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha maraykanka oo haatan ka awood badan dalkii gumaysan jiray afartii julaay kun toddoba boqol iyo lix iyo toddobaatankii dalkan maraykanka ayaa ka xoroobay boqortooyadii britain ee xilligaasi gumaysiga ku joogtay wadamo badan oo dunida dacaladeeda ku yaala haatan dalka maraykanku wuxuu ka kooban yahay konton gobol oo caasimad iyo caasimadda oo ah washington d c balse goboladaasi aan midnaba ka tirsanayn hase ahaatee xilligaasi ay xornimada ka qaateen britain waxay ahaayeen saddex iyo toban gobol oo kala ah new hampshire massachusetts connecticut rhode island new york new jersey pennsylvania delware maryland virginia north carolina south carolina iyo georgia cali cartan oo ah qoraal soomaaliyeed oo haatan ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa inoo sharaxaya qaabkii gumaysiga ingiriiska dabadeedna mar kasta qofku wuxuu raadiyaa inuu ka madax banaanaado haddii cadaadis ka haysto maamulka halkaa ka jira dabadeed dadkii halkan joogay wuxuu ka qaadi jiray waddanka ingiriisku cashuur iyo lacago dheeraada iyo shareecada oo dhan ba waxaa laga soo amri jiray ingiriiska dabadeedna dad baa ka dhiidhiyey markii ay ka dhiidhiyeen waxaa lagu qabtay magaalada philadelphia ee pennsylvania wixii markii ugu horreysay ay ugu yeedheen first continental congress oo la qabtay bishii september shanteedii ilaa octoober lix iyo labaatankeedii kun iyo toddoba boqol toddobaatan iyo afartii kaasi wuxuu ahaa kii ugu horreeyey oo lagaga arrimansanayey wixii sidii laga yeeli lahaa dhibtan faraha badan ee kaga imanaysa boqortooyada ingiriiska halkaa waxaa isugu yimi saddex iyo toban gobol oo la gumaysanayey dabadeed waxaa laysku ballansaday in kulan kale la isugu yimaado oo isaguna dhacay kii kii lagaga dhawaaqay in madax banaani ingiriiska laga qaato oo maalintaasina ay ahayd julaay afarteeda kun iyo toddoba boqol toddobaatan iyo lixi waa muddo hadda laga joogo laba boqol iyo afartan sano
saddex iyo tobankii gobol ee xornimada qaatay waxa ay dhidibada u taageen dalka maraykanka ilaa maanta jira iyadoo markii dambena gobolada kale marba mid amaba dhowr gobol ay ku soo biirayeen sidaasina ay ku noqdeen maraykanka haatan ee ka kooban kontonka state iyo d c dadka taariikhda falanqeeya ayaa sheegaya in dalka maraykanku xilligaasi ay ku sugnaayeen lafahaantoodu dad ka yimid qaaradda yurub oo dhulkan oo ku yaala qaarad dihin ay ka faramaroojiyeen dadkii hore usii deganaa oo la yidhaahdo red indians amaba native americans hogaamiyeyaasha gobolladii gumaysiga ingiriiska ka xoroobay waxay sameeyeen sharci iyo kala dambeyn inkasta oo dadkaasi la sheegay inay in badan waayeen xuquuqihii ay waddankooda ku lahaayeen hase ahaatee eh waxaa hirgalay kala dambeyn iyo kaabayaashii aas-aasiga u ahaa dal dhisan cadaaladda kobcinta waxbarashada dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo weliba tamarta muddadii labada boqol iyo afartanka sannadood ahayd ee dalka maraykanku uu jiray wuxuu sameeyey horumar laxaad leh oo uu kaga hormaray dhammaan dalalkii jiritaankooda uu ka horreeyey kumanaanka sano cali cartan ayaan mar kale weydiiyey waxaa sahlay in dalka maraykanku inuu xataa ka awood bato dalkii isaga gumaysan jiray ee britain halkii wadamadii afrika ee gumaysiga ka xoroobay ay weli la daalaadhacayaan duruufo qallafsan oo dhaqaale iyo jahlinimo
horta waa mida dadka halkan eh, xorriyadda doonaya iyo dadka laga xoroonayay labaduba waxay ahaayeen qoys fahamsan hawluhu sida ay u socdaan oo iyagu markaa xasuuqa ama waxyaabihii ku dhacayeyna ma aha marnaba wixii loo geystay dadka qaaradda africa inay tahay ereyga waa wadaagi karaan xagga gumaysi laakiin dadka halkan ka dhiidhiyay ee kacdoonka sameeyey waa carruurtiiyo fahamsan oo nidaamka iyo wixii fahamsanaa bay ahaayeen kadibna markay ay iska kiciyeen dowladnimada iyo habmaamulka way u bislaayeen maxaa yeelay waxay ka dhaxleen waddankii hooyada u ahaa ama wadamadii kale ee yurubiyaanka ay ka yimaadeen marka waxaa la dhihi karaa dad markii horeba wax u bilownaayeen bay ahaayeen
amal cabdiqaadir xirsiye oo ah maamulaha dugsiga efton charter school oo ku yaala gobolka california ayaa iyaduna sheegtay in dalkani uu ku horu maray wax wadaqabsi iyo kor u qaadista tacliinta iyo sharciga am horumar bay gaareen waxa weeye waa dad walaalay zahra run ahaantii haddii loo hadlo waa dad isku wada xiran you know anaga qof walbaba qabiil buu sheeganaya meeshaan laakiinse waxa weeye dad oo oo dee horumarkooda ka shaqeeyay oo weli caato oo u dagaaltamay sidaas you know aad baan ugu faraxsanahay
dabaaldega maalinta xornimada maraykanka ayaa isla caawa ka bilaabmaysa guud ahaan dalka maraykanka iyadoo maalinta berri ee isniintana ay tahay maalin fasax laga yahay shaqooyinka iyo weliba waxbarashada dadka maraykanka ayaa guryahooda isku booqda iyaga oo xaflada ku samaysta sidoo kalena habeen dambe ayaa ah habeenka ugu weyn ee loo dabaaldego xafladda amaba sanadka xornimada maraykanka ee afarta julaay iyada oo magaalooyinku ay ku tartamaan qaabka quruxda badan ee ay u soo bandhigaan blue laydhka la ridayo ee loogu dabaaldegayo xornimada
aad iyo aad ba mahadsan tahay sahre ciila nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi gaarka ay kaga hadlaysay maalinta xornimada maraykanka ee afarta julaay oo hadda laga joogo laba boqol iyo afartan sano halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington gebagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeenna fiidnimo ayaan soo gaadhnay waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka bisha ramadaan barnaamijkana waxaa caawa idinla socodsinaya anigo maxamed cabdi cabdilcasiis xuseen cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v olna kulliyan waxaanu dileenahay sidaas iyo ramadaan wanaagsan
kabaxan baxe dhulkii barakada lahaa ayaan kuku beegayo inaan booqdan rabo oda boqotaxiine bashiir mawre walaal salaaliga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka barortoon markaad luxudkan rabe oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka
This program has come to you from the Voice of America,